olmada iyo mas-uuliyiinta maamulka mandheera ayaa welibayo welwel hoogan ku muujeena daawooyinka liskaca yeliyow taasoo badanaa isticmaalayeen dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan bilaanta yo-ona ku raadiyayaan suurad miilanka jarna sheekh axmed suudaan oo ee gudoomiye ku-xigeenka xafiiska ah ulmada mandheera ayaa ku hadlaya dhibaatooyinka caafimaad darro iyo kula kulmayaan ulyaabo liskaca yeliyow dadka isticmaalow waxaan gabdhahan suntaan oo laisku qarxinahay cirbaddaan laisku durahay oo kun iyo shan boqol lagu gadahay gabadhaan wacayilay leedahay maskiin waay maskiin waxba ma kala ogo war ma ka warqabta caalanka maanta in laga cararahay cayilnimada in laga cararahay ma ka warqabta adag caalanka maanta waa laga cararaya dadkii waxaa reer magaala loo batay waa la cunaa waa la abahay waa la fadhiyaa marka dadka dhan waxaa cayilka ayaa iska ridayaan adiga hadda maanta isqarxi oo isbuuri intee laga keenay waxaas waa caqli xuma waa khasaara waa gabdhaha isbitaalaha jiifabaha arag nairobi loo qaaday oo yaan ilaa hindiya loo qaaday oo wada khasaareen noloshooda baaba'day oo gabadha waxyaalahaas isqarxiska lagu sheegay waa daawo isbitaalaha lagu gado qaarkeed kun ishan boqolo la gadaa qaarkeed keyrkeed waa gabdhaha waxay leeyihin waa isku buurinaynaa waa isqurxinaynaa gabadhii waxa way koo hortood madaxa ka weynaynaysaa habadkii ay ka weynaanaysaa marka qofkii qofka mabahaba sawarkeeda waa isbedelaya laa hawla walaa quwata ilaa billaah intee cayildhi intee buu yaallaa caafimaad hagee buu yaallaa arrintaas gabdhaha islaamka hooyooyinka arrintaa ha u baraarigaan war ha laga gaaro wahii nool ha laga gaaro gabdhihiina yaa dhammaantoodo waa kase xali waxaa waaye m c muxshmuha faysal xali wuxuu yidhi shan sano kadib gabar la guursanayo midheer lagama heli doono shan sano haddii arrinta sidaa ku socoto mandheera gabar la guursanayo lama heli doono haddii arrinta sidaa ku socoto ha loo buraarigo rag iyo haween musiibadaas ha loo buraarigo dhanka kale gudoomiyaha ismaamulka mandheera maxamed aadan khaliif iyo digniingandiri harumo ganacsi ee lakagadow ulyaabo laka buuridow waxaa la dhahay gabdhaha waa isqarxayaan waxaa cirbadaa la qaadani daawadaa la cuni waa la isbuurani marka intaasoo gabdhaha oo hadda isbitaalaha lagu qaaday halay la sheegay daawadana waa meel lagu gada waxaa waaye farmashiya waa la sheegay saaluunkii meeshii gabdhaha lagu hagaajinayo waa la sheegay in laga gado iyo dukaamaha halay waxaan siinay amarkii wasiirka caafimaadka department of public health waa inay isticmaalaan sharciga waddankan oo jiro oo lagu dagaalamayo daawada noocaas qofki gado haddaan la arko waa leesiskiis inaan horta ka qaadno oo dukaankiis aan xirino waxaan rabnaa inaan amar bixinno maanta wax kala bilaabo dukaankii gadaay daawada noocaas ah iyo kuwii lamid ah waxaan rabnaa inaan waaning siino leesiskiini dukaankii waan xiri doonaa insha allaahu shaqadaasna waan bilaabaynay mar dhow insha alla maanta wax ka bilowdaan bilaabaynaa